الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحaabihi وman تبcahm بإحsaan إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii aلتuxfaة الsaniya waxaana ku dhex jirnay baabu macrifati calaamaat اlcraab waxaan qaas ahaan ku dhex jirnay calaamaat اlkhafdi calaamaat اlkhafdi saddexay ahaayeen kasro iyo ya iyo fatxo kasradii waa noo soo dhammaatay yaadaan ku dhex jirnay niyaabatul yaa-i yaadii naaib noqoshadeeda can ilkasri kasra ay ka naaib noqoto qaala wuxuu yihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji raximahu llah wa amal yaawyaadii fatakuunu yaadii calaamatan calaamay ahaataa lilkhafdi hoos dhigay calaamo u ahaataa oo isimkan in la hoos dhigay calaamada lagu gartaa waaya fii halaathati mawaadica saddex meelayna calaamo ugu ahaataa fil asmaai asmaadii dhexdeeday calaamo ugu ahaataa asmaadii alkhamsati shanta aheed asmaa lkhamsa inay hoos dhigan tahay calaamada lagu gartaa waaye inay ku jirto oo haddaad aragto abiika aqiika xamiika fiika dii maalin waxay leedahay waa hoos dhigantahay asmaal khamsadu markaas wa fi tahniyati tahniyadiina calaamay igu ahaataa tahniyada calaamada lagu garto inay hoos dhigan tahay waa in ya lagu arko waljamci jamcii dhexdiisay calaamo ugu ahaatay jamcaasna waxaa loola jeedaa jamcu lmudakari saalim wa aquulu waxaan leeyahay yui maxamed ibn wa aquulu waxaan leeyahay yuu yihi maxamed muxyidiin cabdulxamiid raximahu llah lilyaa-i ya-dii waxaa u sugnaaday thalaathatu mawaadica saddex meelood ya-da saddex meelood ayaa u sugnaatay saddexdaas meeloodoo takuunu ya-du ay ahaato calaamatan calaamad saddexdaas meelood oo takuunu ya-dii ay noqoto fii kulli waaxidin mid kasta oo minhaa saddexda ka mid a daalatan mid tusayda calaa khafdi lismi isimka la hoos dhigidiisa saddex meelooday iska leedahay ya-du oo saddexdaas meelood midii lagu arkaba ya-daas waxay tusaydaa isimkaas inuu hoos dhigan yahay wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi lilyaa ya-dii waxaa u sugnaaday halaathatu mawaadica saddex meelood saddexdaas meeloodoo takuunu ya-dii ay ahaato fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mida daalatan mid tusayda calaa khafdil ismi isimka la hoos dhigidiisa almawdicu lawal meesha ugu horeyda al asmaau asmaadii weeye asmaadii alkhamsatu shanta aheed asmaasmaada la yidhaha asmaa lkhamsa waxa weeyaan marka la hoos dhigayo waxaa lagu hoos dhigaa ya ya markaad ku aragto waxay calaamadu tahay asmaaulkhamsadaasu inay hoos dhigan tahay waqad carafta waad garatay uu yidhi haa asmaaulkhamsada asmaaulkhamsa waxa la yidhahdo waad soo garatay inay tahay abuuka akhuuka xamuuki fuuka duu maalin shantaas magac inay tahay waad soo baratay oo horaad usoo ogaatay wa carafta waxaad kaloo soo garatay shar shuruuda icraabihaa asmaadaas la icraabideeda shuruuddeeda mimaa shaygii sabaqa hormaraad ka soo garata shuruuday leedahay marka la icraabayo xuruufta asmaaulkhamsa marka wow lagu rafcin alifna lagu nasbin ya-na lagu jerin shuruuday leedahay shuruuddaas waxa weeyaan afar shardi caamay ahaayeenoo shanta isim mid kastaoo ka mida waa laga rabay saddex shardina khaasay ahaayeen hal shardi wuxuu khaas ku ahaa fuuda laba shardina waxay khaas ku ahaayeen duuda marka shuruuddaas waad soo ogaatay afartii shardiyo caamka aheed an takuuna mufradatan wa an takuuna mukabaratan wa an takuuna mudaafatan wa an takuuna idaafatuha ligayri ya ilmutakalim afartaas shardiyo caamka waa ti iska leheed fuuduna waxaa shardi khaas keligeeda iska leheed an takuuna khaaliyatan can ilmiim inaan miim lagu erago miim ay ka maqan tahay waxa weye duuduna laba shardi waa tii leheed ayadana oo u gooni ah marka waxaas dhan waa soo barato baabka horaad kusoo ogaata wuxuu ku yidhi waqad carafta waad garatay haa asmaaulkhamsa waxa la idhaahdo waad soo garatay oo shan isim inay yihiin wa carafta waxaad kaloo garatay shuruuda icraabihaa asmaaulkhamsa la icraabideeda shardiyaalkeeda mimaa kiyaad ka soo garatay sabaqa hormaray wadaalika mithaalkiina naxwu sallim salaam oo kale weeye calaa abiika aabbaha sabaaxa kulli yowmin maalin kasta subaxeeda waa inaad aabbaha soo salaamtaa sallim salaam calaa abiika aabbaha sabaaxa kulli yowmin maalin kasta subaxeeda aabbaha soo salaam ee ha iska kallin adoon aabba salaamin maxalushaahidka laga rabaa waxa weyan abiika abiika hadda waa hoos dhiganta calaamada kutusayda inay hoos dhigantahay waa ya-daas caamilka hoos dhigay oo hoos dhiga keenaydana waa calaada ilaa calaadu waa xuruuftii wax hoos dhigi jiray mid ka mid ahe waa soo ogaataye waayahay wanaxw laa tarfac kor ha u qaadin sawtaka codkaaga calaa sawti akhiika walaalka codkiisa ha ka kor yeelin walaalka alakbari ee weyn walaalkaaga kaa weyn sida waalidka oo kale u xushmee markuu hadlayo codkiisa codkaaga kor ha uga qaadin laa tarfac kor ha u qaadin sawtaka codkaaga calaa sawti akhiika walaalka codkiisa ha ka kor yeelin walaalka alakbari ee kaa weyn maxalshaahidka maanta laga rabaa waxa weeyaan yarxamuka illah waxaa laga rabaa maxalshaahidku wuxuu yahay akhiidaas akhiidaas hadda way hoos dhigan tahay waxaa hoos dhigay mudaafa ka horeeya sawtkaasa mudaaf ah mudaafkaasa marka caamil ah oo wax hoos dhigaya wuxuuna hoos dhigay akhiidaas oo mudaafuleyda ah marka inay hoos dhigantahay calaamadaad ku garanayna waa ya-da ya-daasa waxay naaib ka tahay kasro wanaxw laa takun ha noqonin muxiban mid jecel lidil maali maal midu saaxiib ah ha iska jeclaanin oo maalka dartiisa ha u jeclaanin oo xaaji lacageed lacagtiisa darteed ha u jeclaan ilaa an yakuuna inuu yahay maahane mu-adaban ku la edbiyey mid oo edeb iyo akhlaaq leh inuu yahay un ma ahane hadduu edeb iyo akhlaaq leeyahay maalna leeyahay haddee edebtii akhlaaqdaad ku jeclaan oo waxa weeyaan haddee xaasidnimo lama rabo muxuu maal u yeesha haddaad u nibcaato taas waxaad la dagaalamaydaa qadarkii alle waxaa la rabaa qofka waxaad ku qiimaynaydaa inuu noqoto edebta iyo akhlaaqda iyo diinka hadduu faqiir yahayna sidaas diinkaaad ku jeclaan hadduu akhlaaq fiican leeyahay oo maal leeyahayna diinkaas iyo akhlaaqdaasaad ku jeclaan hadduu faqiir yahay oo diin xun yahay diin xumadaad ku nibcaan hadduu maal leeyaho diin xun yahayna diin xumadaad ku nibcaan marka waxaad wax ku qiimaynaydaa waa kuu diin adiga laa takun ha noqonin muxiban mid jecel lidil maali maal mid u saaxiiba mid jecel ha noqonin oo haku ha u jeclaanin maalka dartiisa loola jeedaa ilaa an yakuuna inuu yahay maahane mu-adaban kula edbiyay oo edeb aadaabulislaam ku edebsamay hadduu yahay qof akhlaaqda islaamka qaatay oo ka edeb dhigtay waxa weeyaan aadaabtaas darteeda u jeclow maal kastaba ha lahaadee maxamshaadka maanta la rabaa waxa weya lidii diidaas weeye diidaas marka waa hoos dhigan tahay ya-daasa calaamad kuugu ah inay hoos dhigan tahay ya-daasaa kasre naaib ka ah caamilka hoos dhiga keenayna waa laamka ila laamka wuxuu ka mid ahaa xuruufu lkhafda xuruuftii wax hoos dhigi jiri uu ka mid ahaa wuxuu ku yidhi marka saddexdii uu kuu sheegin inay hoos dhigan yihiin saddexdii ayuu kuu sheegin wuxuu ku yidhi fa kullun mid kasta oo min abiika iyo wa akhiika iyo wadilmaali makfuudun kulligaas waa la hoos dhigay saddexda mid kastaba waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay caleyhi korkiisa xaraf wax hoos dhiga ayaa galay sidaas darteeda ayaa loo hoos dhigay marka saddexdooda fiiri sallim calaa abiika abidaas calaadaa gashay laakiin akhiikada xaraf ma gelina sawdkaas oo mudaaf mudaafka ah kaasaa hoos dhigay ogow dii maalina laamaa gashay oo lidii waatan la yidhi marka laba weeye waxa xarafka hoos dhigaa galeen midna isimaa galay wax hoos dhiga oo ah mudaafka ee xaraf ma geli waayahay wuxuu ku yidhi wa calaamatu khafdihi mid kasta hoos dhigiisa calaamada lagu garanaa alyaa u ya-da weeye saddexdooda mid kastaba wa calaamatu khafdihi mid kasta hoos dhigiisa calaamada lagu garan alyaa u ya-da weeye walkaafu kaafta fil fil awaleyni labada hore ku jirta oo calaa abiika iyo akhiika kaaftaas weeye walkaafu kaafta kaaftaasoo fil awaleyni labada hore ku sugan damiirulmukhaadabi qof lala hadlayo damiirkiis weeye wa hiya kaaftaasuna mudaafun ilayhi waa mudaaf ilayhi mabniyun waa la bineeyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey waa isim mabnia iyago muxram maahan kaaftu fii maxali khafdin maxalkay ka hoos dhigan tahay wa kelimatu maalin maalin kelimada ah fi lmithaali xaalay ku sugantay mithaalka athaalifii saddexeeye mudaafun ilayhi weeye aydan noqoshee majruurun iyada waa la hoos dhigay ilaa mudaaf ilayhi waa hoos dhigan yaho mudaafka caamilahoo hoos dhigaya bilkasrati kasrada lagu hoos dhigay kasrada addaahirati ka muuqata dilmaali kasrada laamka saaran halkaas waxaan soo ogaanay hal meel ah oo saddexda meeloodoo ya-da lagu hoos dhiga kamid a oo waa maxay asmaa lkhamsa asmaa lkhamsa maxaa lagu hoos dhigaa ya waan kasoo gudubnay almawdicu thaani meesha labaad oo ya-du ay calaamada ugu noqoto khafdada oo kasrada ay naacibka uga noqoto meesha labaad oo waxa weeyaan ya-du ay noqoto mid tusayda waxa weyn isimku inuu hoos dhigan yahay almuhana muhana wey muhane ya haddaad ku aragto waxay kutusin waxa weeye muhanahaasu inuu hoos dhigan yahay wadalika mithaalka naxwu undur fiiri ila ljundiyeyni labadii askari fiiri undur fiiri ila aljundiyeyni labada askari fiiri waxaa la rabaa ye-da xarafka ka horeeya inaad kor dhigto xarafka ka dambeeyo nuuntana hoos dhigto jundiyeyni ye-da dambe xarafka ka horeeyo ye-da kor dhig oo naxwo sallim salaam calaa sadiiqeyni labada saaxiib salaam sallim salaam calaa sadiiqeyni labada saaxiib marka hadda jundiyeyni waa hoos dhiganta aw camilka hoos dhigay waa ilaada ilaadu soo xuruuftii wax hoos dhigi jirtay ka mid ma ahan haye asadiiqeyni way hoos dhiganta oo maxaa caamilahoo hoos dhigay calaada calaadaasaa hoos dhigtay waa la gartay labadaba waa hoos dhigan yihiin calaamada lagu garanaa maxay tahay inay hoos dhigan yihiin waa ya-da ha ya-du inay ya-dii muhanaha tahay maxaa lagu garan xarafka ka horeyna waa kor dhigan yahi xarafka dambeyna waa hoos dhigan yihin wuxuu ku yidhi fa kullun mid kasta oo min aljundiyeyni iyo wasadiiqeyni ka mid ah makfuudun waa la hoos dhigay lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf uu hoos dhigay gelidda uu galay caleyh korkiisa caamilka hoos dhigay waa xarafka wa calaamatu khafdihi hoos dhigiisa calaamada lagu garan mid kastaba alya-u waa ya-da jundiyeyni labada yood ya-da dambayda calaamad ah sadiiqeyni labada yood ya-da dambayda ya-daas reeban wey ya-daasaa kutusayda muhanahan inuu hoos dhigan yahay waa yahay ya-da almaftuuxu la kor dhigay maa qablaha xarafka ka horreeyey ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka bacdaha ka dambeeya wa kullun mid kasta oo min aljundiyeyni wasadiiqeyni ah muhanan waa muhane oo inuu muhane yahay maxaa kutusaya liannahu waxa weeyaan jundiyeyn iyo sadiiqeyn mid kastoo ka mid a daalun wuxuu kutusaa cala thnayni laba kutusa hadda wixii laba kutusa inay muhane yihiin o adiga soo ogaaday halkaasna waxaan uga baxnay mawdica labaad oo ya-du calaamada ugu noqoto khafdada waa maxay waa muhanaha muhana maxaa lagu gartaa inuu hoos dhigan yahay waxaa lagu gartaa ya inay ku jirto haye meesha saddexaad oo ya-du calaamada ugu noqoto khafdada almawdicu thalith meesha saddexayd ah jamcu lmudakari saalim waa jamc mudakari saalim wadalika mithaalka naxwu radiitu raalliyan ka noqday canilbakriina bakaryaalkii bakaryaalkii faraha badnaa raalli ayaan ka noqday maxamshaadka laga rabaa bakriina wey bakrina hadda waa jamci mudakaru saalim soo ma jeedid ya-u inay ku jirto ya-dana xarafka ka horeeya hoos dhigan yahay xarafka ka dambeeyana kor dhigan yahay soo ma jeedid waa jamci mudakaru saalim waana hoos dhigan yaho haddee ya-daas waatan ku jirta inuu hoos dhigan yahay caamilka hoos dhigay waa canta cantu soo xuruuftii wax hoos dhigi jiray ka mid ma ahayn xuruufulkhafday ka mid ahayd cantu marka waa hoos dhiganta marka waxaa la ragaa albakrina jamci mudakaru saalim wey ilaa bakaryaal badanoo ku tusay bakrun hal bakar u ahaa ku dar ya iyo waxaad ku dartaa iyo nuun anilbakrina bakaryaal badan waa la garta waana hoos dhigan yahay calaamada lagu garanaa waa ya-da waana jamci mudakarsaalim ya-daanu ay ku jirtaa sababtoo a ya-dan xarafka ka dambeeya waa kor dhigan yahy xaraf ka horeyna waa hoos dhigan yahy caamilka hoos dhigana waa canta wa naxwu nadartu waan fiiriyey ilaalmuslimiina dadkii muslimiinta ahaa muslimiinta alkhaashiciina ilaahay isku dullaynaya nadartu waan fiiriyey ilalmuslimiina almuslimiina raswey waxa rabaa almus muslimuun hal muslimu ahaa haye ya iyo nuun ku dar muslimiina muslimiin fara badan waa jamcu dukarsaalim waa hoos dhigan yahay inuu hoos dhigan yahay ya-daasa calaamadkuugu ah caamilka hoos dhigay aaway waa ilaada ilaadu waa xarfun min xuruufi lkhafdi xaraf oo xuruufta wax hoos dhigta ka mida weeye inuu jamcu dukarsaalim yahay yuusan muhana ahayna waxaad ku garane ya-da xarafka ka horeeya waa hoos dhigan yahy xarafka ka dambeeyana waa kor dhigan yahy taasaad ku garan inu jamcu dukarsaalim yahy alkhaashicinna waa lamid wuxuu ku yidhi fa kullun mid kasta oo min albakrina albakrina ah iyo walmuslimiina almuslimiina makfuudun waa la hoos dhigay lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf wax hoos dhigay gelid uu galay daraaddeed caleyh korkiisa xaraf wax hoos dhigaa galay taasaa kutusayda in la hoos dhigay wa calaamatu khafdi hoos dhigiisa calaamada lagu garanna alyaa-u ya-da weeye ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka qablaha ka horeeya ya-da almaftuuxu la kor dhigay maa xarafka bacdaha ka dambeeya wa kullun mid kastoo minhuma labadooda ka mid a oo waxa weeyaan muslimiina iyo bakriina labadooda mid kastoo ka mid a jamcu mudakaru saalim weeye oo hadday jamcu mudakaru saalim inuu yahay waxaa kutusaa wuxuu ku tusaa akhara min itn min ithnain laba wax ka badan uu ku tusi tamriinaad layliyaal bacdhig kula ficlin ficil kasta ficilkoo min alafcaali afcaasha ka mid a afcaasha alaatiyati imaanaysa fil afcaasha alaatiyati imaanayda fii jumlatin laba jumle dhexgeli ficil kasta waxaa la rabaa inta qaado jumle dhexgeli haddana ka saar jumle kala geli bixaysu meel yakuunu uu ahaanayo ficilkaasu marfuucan mid la goday fii ixdaahumaa labada jumlo midkood waa mansuuban mid la kor dhigay fil ukhraa jumlada kale waxaa laga rabaa afcaasha soo socota ficil kasta inaad mar gelido jumlo isagoo godan haddana mar kale jumlo kale inaad gelido isagoo kor dhiga yajri waa kana afcaashi yajri waa soconaa yabni waa dhisaa yunadifu waa nadiifina afkiisa yarkabu doontiyu koraa yamkharu biyihiyuu dhex dilaacina mukhuurka waxa la dhaha biyaha markii saas doontu ay u kala jeexdo biyaha yamkharu waa biyihiyuu dhex jeexin yashrabu waa cabin tudiiu way iftiimin afcaashaas ta qadatay ficil kasta hadda waa ficil mujarada jumlo kuma jiro waxaa laga rabaa inaad dhex gelido jumlo ficil walba isagoo marfuuca haddana jumlo kale inaad gelido isagoo mansuuba taasaa lagaa rabaa wuxuu ku yidhi dacdi kula smin ism kasta ismkoo min al asmaai asmaada ka mid a asmaada alaatiyati imaa doonta fii halaati jumalin saddex jumlo geli haye fiiri ficilka muxuu ku soo yidhi mar waxaad gelidaa jumlo isagoo marfuuca marna waxaad gelidaa jumlo kale isagoo mansuuba isagoo majzuuma kuuguma darin muxuu kuugu dari waay maba aadan gaarin waad soo ogaatay ficil wax lagu rafciyo waa taqaanaa geli marka jumlo isagoo rafcisan waad soo ogaatay waxa lagu nasbiyo ee geli isagoo nasbisan isagoo jasmisan geli kuma dhihinsaa sooma adaan ogaanin dacdhig uu ku yidhi kulasmin ism kasta ismikoo min al asmaai asmaada ka mid a asmaada alaatiyati imaanaysa fii halaati jumalin saddex jumlo geli bixaysu meel yakuunu ismku uu ahaana marfuucan mid la goday fii ixdaahaa saddexda jumlo midkood wa mansuuban mid la kor dhigay fi thaaniyati jumlada labaad wa makfuudan mid lahoos dhigay fi thaalisati mid saddexaad isimka laakiin wuxuu ku yidhi saddexdii uu qaadan jiray exraabka saddexdaba bal mithaali margeli jumlo isagoo marfuuca margeli jumlo kale isagoo mansuub ah margeli jumlo kale isagoo makfuuda muxuu isimka saas u leeyay de isimka saddexdiisii baad soo martay isim waxa weeyaan waxa lagu rafciyo waa aad taqaanaa waxa lagu nasbiyana waa aad taqaanaa waxa lagu khafdiyana waa taqaanaa ilaa saddexdii baad soo baratay wadbit wuxuu yidhi koob kula daalika intaasoo dhan bishakli shaqalku koob wuxuu ku yidhi waaliduka waa kana hal ism waaliduka waa ism mufrada ikhwatuka waa jamcu tagsiir asnaanuka ilkahaaga waa jamcu tagsiir alkitaabu kitaab waa ism mufrada alqitaaru tareen waa ism mufrada tareen waa sida baabuurkii kolaa la raaca waa laakiin baabuurka ka duwan yaha ka qaad wenya alfaakihatu qudaar waa ism mufrada alummu hooyo waa ism mufrada alasdiqaau saaxibo waa jamcu tagsiir atilmidaani labadii arday waa muhane alrajulaani labadii nin waa muhane aljundiyu hal askari weeye hal askari jundun haddii la yidhahdana waa ciidan fara badan ya-daas hadii laga saaro ciidan fara badan uu noqon alfataatu hal gabara waa mufrad akuuka walaalka waa jamcu tagsiir waa ism mufrad waxaan ula jeeda asmaaulkhamsa wey waa in ism mufrada waana asmaaulkhamsu laakiin ogow ism mufrada dhimeed asmaaulkhamsu ad iska leedahay mufrad ba ahaaday sadiiquka saaxiibka waa ism mufrada aljundiyaani labadii askari waa muhane alfatayaani labadii gabdhood waa muhane attaajiru ganacsadihii waa ism mufrada alwardu ubxi waa ism mufrada anniilu webiga niil la yidhahdo masar ku yaalla waa ism mufrada alistixmaamu qubayska qubayska waa ism mufrada annashaadu firfircooni waa ism mufrada almuhmilu qofkii hawshiisa dayacay waa ism mufrada almuhadabaatu gabdhihii la tarbiyey waa jamcu muanathu saalim haye as'ila maa hiya almawaadicu meelihii maxay yihiin allati meelihii takuunulyaau yaadu ay ahaanaydo fiiha meelaha dhexdooda calaamatan calaamo calaa khafdi lism isimka la hoos dhigidiis isimkan inuu hoos dhigan yahay meelaha ay ya-du tusto bal sheeg malfarqu farqiga udhexeeya muxuu yahay bayna almuhana muhanaha iyo wa jamci lmudakari jamci lmudakar farqiga udhexeeya ya-da ku jirta abaa laga rabaa ya-da sida loo kala garto ya-da muhanaha iyo ya-da jamcudakar saalim malfarqu farqiga udhexeeya muxuu yahay bayna almuhana muhanaha iyo wa jamci lmudakari jamcudakar fii xaali lkafdi xaaladda hoos dhiga mathil u mithaali lilmuhanaa muhanihii almakfuudi lahoos dhigay bihalaathati amhila saddex mithaal wa mathilu mithaali lijamci lmudakari jamcii mudakarka ahaa jamci almakfuudi lahoos dhigay bihalaathati amhila saddex mithaal ayda noqoshee mathilu mithaali lilasmaai asmaadi alkhamsati shanta aheed bihalaathati amhila saddex mithaal yakuunu lismu ismku saddexdaas mithaalo yakuunu lismu ismku uu ahaanayo fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa ka mida makfuudan mid lahoos dhigay hal mi arrin ah oo uusan ku baraarujin shaarixa ayaan baraarujinaynaa waxayna tahay waxaan nidhi jamcu dukrisaalim waxaa lagu nasbiyaa markuu nasbisan yahay ya calaamada lagu garto inuu nasbisan yahay jamcu dukrisaalim waa ya markaan khafdadii joognayna waxaan idhi jamculmudakaru saalim inuu khafdisan yahay calaamada lagu gartaa waaye muhanahana kadalika sidaas oo kaleaan idhi oo waxaan idhi wakii uu nasbisan yahay calaamada lagu garto inuu nasbisan yahay waaye markuu khafdisan yahay calaamada lagu garta inuu khafdisan yahayna waaye marka see lagu kala garan muhanaha ya-du ku jirto ya-daanu ma waxay naaib ka tahay fatxo oo waa kor dhigayin ya-daanu ma kasray naaib ka taho ma hoos dhigayin maxaa lagu kala garan waxaa lagu kala garan caamilka ka horeeya hadduu caamil wax kordhiga ka horeeyana ya-daanu waxay naaib ka tahay fatxo oo waa kor dhigan yihin muhanahan iyo jamcudkusaalimka haddii caamil wax hoos dhiga ka horeeyana yo isimkan waa hoos dhigan yahay ya-daanu waxay naaib ka tahay kasro marka maxaa lagu kala gartaa inuu nasbisan yahay iyo inuu khafdisan yahay caamilka ka horeeya cawaamishana waxa weya insha allah waa noo imaan doontaa da weli ma aanaan gaarin cawaamil oo dhan wax yaraan ka soo ogaanay wax badan kama anaan soo ogaan niyaabatulfatxa fatxadii naaib noqoshadeeda canilkasrati kasraday naaib ka noqoto khaftadu saddex calaamay laheed kasro ya iyo fatxo laba xaraka iyo hal xarafay laheed khafdadu ya-du waa xaraf laakiin kasrada iyo fatxadu waa xarako labaduba marka waa soo ogaanay inta meelood kasro waxa weya inay calaamad ugu noqoto khafdada waxaan kaloo soo ogaanay inta ya-du ay calaamad ugu noqoto khafdada oo kelimaddu inay hoos dhigantahay ya-du ay ku tusto hadda waxaa noo dhiman oo kaliya fatxadu inta meelood ay calaamad ugu noqoto khafdada taasaa noo dhiman bes niyaabat fatxati fatxadii naaib noqoshadeeda canilkasrati kasrada ay naaib ka noqonaydo ila saddexda calaamo asal waxaa kasrada fatxada iyo ya-du waxay naaib ka noqdaan kasrada haddii wax lahoos dhigaayo asal maxaa ah in kasro lagu hoos dhigo wixii aan kasro lagu hoos dhigin oo ya lagu hoos dhigo sida saddexdii haddaan soo ogaanay ama se fatxa lagu hoos dhigo waxa weya baabu niyaaba ledan kasradii naaib ka yihin qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji wa ama alfatxatu fatxadii fa takuunu fatxadii calaamatan calaamay ahaataa lilkhafdi hoos dhigay calaamo u ahaataa fatxadu calaamad ayay u noqotaa khafdada oo isimkan inuu hoos dhigan yahay fatxa waa lagu gartaa hal meelahay ugu noqotaa calaamad fil ismi isimka dhexdiisa calaama ugu ahaataa alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomeyn isimka maa laa yansarifka la yidhaah oo aan sarfoomeyn isimkaas marka la rabo in la khafdiyo la hoos dhigo fatxa lagu hoos dhiga fatxadaasaa ku tusayda isimka inuun hoos dhigan yahay waa hal meela wa ama alfatxatu fatxadii fa takuunu fatxadii calaamatan calaamay ahaataa lilkhafdi hoos dhigay calaamo u ahaataa fil ismi isimkii calaamo ugu ahaataa aladii isimka laa yansarifu aan sarfoomeyn marka maxaa la yidhaha isim maa laa yansarifa shaarixa aad kuugu sharxi doono isim maa laa yansarif waxaa la yidhaha wuxuu ku yidhi wa aquulu waxaan leeyahay maxamed muxidiin cabdilxamiid wa aquulu waxaan leeyahay alfatxatu fatxadii ehe wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi lilfatxati fatxadii waxaa u sugnaaday mawdicun meel waaxidun keligiisa hal boos hal mawdic ayay fatxadu leedahay mawdicaasoo takuunu ay ahaato fiihi mawdica dhexdiisa calaamatan mid tusayda calaa khafdil ismi isimka lahoosdhigidiisa fatxada waxa weyan hal meelay leedahay halkaas meel ah fatxadu waxay u noqotaa mid tusayda isimku inuu hoos dhigan yahay lilfatxati fatxadii mawdicun waaxidun hal meela u sugnaatay halkaas meeloo takuunu fatxadu ay noqoto fiihi mawdicaas dhexdiisa calaamatan mid calaamad u ah calaa khafdi ismi isimka lahoos dhigidiisa wa huwa halka meela al ismu isimka weeye aladii isimka laa yansarif aan sarfoomin waa isimka la yidhaha maa laa yansarif maa laa yansarif waa isim aan sarfoomin waaye maxaa loola jeedaa isim aan sarfoomin waxaa loola jeedaa isim aan sarfi aqbalayn wuxuu ku yidhi wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda laa yansarifu midaan sarfoomeyn uu yahay annahu isimku laa yaqbalu aqbali maa asarfa sarfi aqbali maa isimkaanu sarfoomi maa macnaheeda waxa wey sarfi aqbali maa isimku wey isimkaanu sarfi ma aqbalaayo wey sarfi muxuu yahay sarfi waa tanwiin haddii la weri isimkaasu sarfi aqbali maa tanwiin ma aqbalo wey waaye wuxuu ku yidhi wa huwa sarfiga laguu sheegayaa atanwiinu tanwiin weeyu wey marka isimkaanu sarfi aqbali maa hadii lagu yidhi tanwiin aqbali maa wey macnaheedu wal ismu isimka alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa midka ashbaha u ekaaday alficla ficilka waa ficilka isimka u eg oo halku uga ekaaday fii wujuudi cilatayni laba cilo helidda laga helo uga ekaaday labadaas ciloo farciyatayni farac loo nisbeeyey ixdaahumaa labada cilo midkood tarjixu waxay u laaban ila lafdi dhawaaqa walukhraa midda kalena tarjixu waxay u laaban ilal macnaa xagga macnaha oo amase wujudda waxaa laga helay fiihi isimka dhexdiisa cilatun cillo ciladaasoo waaxidatun keligeeda ciladaasoo taquumu istaagayda maqaamal cilatayni labada cilo booskooda waxa weeye isimka malansarifka la ydhaha daabiduu leey asmaadu waa saddex isim xaraf uu u egyaho shabahaa waa mabni waa mabni wey isimku marba hadduu xaraf u ekaado oo xaraf shabaho waa mabni mabnina waa soo ogaana ismina ficilku u egyahy halkuu uga egyahy ficilka ficilka waxaa ku jirta laba cilo laba cilaa ku jirta labada cilo maxay tahay midda koobaad ishtiqaaquhu min almasder ficil haddii la ydhaha ficil mithaal daraba ka soo qaado daraba darabadan waa mushtaq waxaa laga soo qaatay min adarbi garaacid halkaasaa laga soo qaatay oo laga soo dhambashay halkaasaa laga soo jeexday daraba halkaa laga keenay min adarbi jaa-a halkaa laga keenay min almaji qacada min alqucuud dakala min adukhuul akala min alakli qaraa min alqira'a ficilka masdera laga soo qaatay ficil walba marka waa mushtaq cilada koobaad waa midaas waana cila lafdiya ko waa hal cilo cilo labaadaa ku jirta waa muxtaaj waa baahanya cilada labaad maxay tahay waxtiyaajuhu ila alfaacil faacil u baahanya ficil faacil la-aan ma aqbal ma macno keeni ma faacilu u baahanya faacilka uu u baahan yahana waa cila macnawiya oo macnihii aan kaamil noqoyn ilaa faacil la siiyo macnihii a u baahan waa cilo macnaha xaggeeda marka fiihi cilataani ficil kasta laba cila ku jirta cila waa maxay ishtiqaaquhu min almasder cilada kalena maxay tahay waxtiyaajuhu ila alfaacil haye labada cilaba waa waxa weeyaan mid waa farac labada cilaba waa farac cilada koobaad ficilku maxaa nidhi waa mushtaq mushtaqu waa faracoo asal waxa ah mushtaqu minhu kii laga soo qaatay oo halkaa laga soo qaatay masdera laga soo qaatay marka masdera asala mushtaq wey ficilku aan nidhi mushtaqu marka waa farac yaa asala mushtaqu minhu kii wax laga soo qaatay hadda daraba halkaa laga soo qaatay min adarbi marka daraba waa farac asal yaa ah darbi qaacada waa asal dhamaahan waa farac waa farac halkaa laga soo qaatay min alqucuud qucuudka asalkiiya jalasa waa farac ya asala min aljuluus dakala asal ya a dukuul qaraa qira'a akala akli waa kaasa marka cilada waa farac ilaa mushtaqnimadu waxaan idhi mushtaq minhug iyo asala waaye haddii la yidhi waxtiyaaju ila faacilna ayadoona waa farac ciladaas maxaa yeelay muxtaaj mid baahan iyo muxtaaju ilayhi mid loo baahan yahay ya asala kan loo baahan yahay midkan baahan waa farac marka fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ilaa lafdi lafdiga yaa u laabanayda ishtiqaaq ilaa daraba saddexdan xaraf aa laga soo qaatay min adarbi macnahana yaa u laabanaya ixtiyaajka marka fiihi cilataani ficil kasta laba cilaa ku jirta farciyataani labadaba waa farac tarjicu ixdaahumaa ila lafdi mid lafdigay u laaban walukhraa ila almacnaa tan kalena macnahay u laaban ficil kasta labadaas cilaa ku jirta waar ma fahamteen labada cila cilada koobaad waa maxay ishtiqaaquhu min almasder cilada labaadna waxtiyaajuhu ila alfaacil haye ishtiqaaqu waxa weeyaan waa farac yuu farac ka yahay mushtaqu minhu haye ixtiyaajkuna waa farac yuu farac ka yahay muxtaaju ilayhi lafdiga yaa u laaban ishtiqaaqa macnahana yaa u laaban ixtiyaajka ficil kasta marka fiihi cilataani farciyataani tarjic ixdaahuma ila lafdi wlukraa ila almacnaa horta taas ficil ku ogow intaas markaad ogaato isimkii u ekaada oo waa maxay laba cilaa laga hela labadoodii waa farac mid lafdigay u laaban midna macnaha ficilkaas marka yuu shabaha u ekaaday isimkaasu isimkaas yuu shabaha u ekaaday ficil ficil lamana tanwiiniyo marka waa in asna tanwiinta laga ilaaliya oo malansarif la yihahda ila ficil lama tanwiiniye soo ma jeedi isim kasta oo laba cilo laga helo labadii cilana farac yihiin mid lafdiga u laabata midna macnaha waxaa laleeyahay isimkanu wuxuu shabahay ficil ficil wixii laga ilaali jira laga ilaaliyo ficil maxaa laga ilaaliya hoos dhig waa laga ilaaliya khafdo tanwiinna waa laga ilaaliya labadaba ha laga ilaaliya laleeyahy kasrana ha laga ilaaliyo waxa weyn tanwiinna ha laga ilaaliyo wuxuu ku yidhi walismu isimka alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa isimka ashbaha u ekaaday ku yidhi alficl ficl oo halkuu uga elkaaday fii wujuudi waaya wuxuu ku yidhi walismu isimka aladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa midka ashbaha u ekaaday alficla ficilka fii wujuudi cilateyn laba cilo helitaankooda uga ekaaday laba cilaa laga helay labadaas ciloo farciyateyni farac loo nisbeeyey ixdaahumaa labada cilo midood tarjicu waxay u laabanay ilaa lafdi dhawaaqa xuruuftay u laaban wal ukhraa midda kalena tarjicu waxay u laaban ilaa almacna xagga macnaha oo amase wujida waxaa laga helay fiih dhexdiisa cilatun cilo ciladaasoo waaxidatun keligeeda ciladaasoo taquumu istaagayda maqaamal cilateyni labadii cilo booskoodii fi imtinaaci manci sarfi yaa waxa weeyaan labadii cilo booskooday istaagin oo waxa weeyaan sarfigii diididiisi uu istaagin sarfigii diididiisa waaye labadii cilo booskoodii ayay istaagin oo maxay u istaagin macnaha labadii cilo siday u diidi jireen sarfiga ayay keligeed u diiday haye marka isagaa kuu sharaxin waxaa loola jeedo warka daabitkan lakiin inaad soo xiibsido macnahana fiiridaa lagaa raba wuxuu ku yidhi wal cilalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helo fil ismi isimka oo watadullu tustaa cala alfarciyati faracnimada oo wahiya raajicatun u laabata ilaal macnaha macnaha ithnaani waa laba cilo laysa hayru ay laysa hayru daalika intaas waxaan ahaynu thaabitan mid sugan maha cilooyinka fiiri waxaa lagu yidhi isimka markuu maalayinsarif noqon laba maadumidya in laga helo laba cilo oo labaduba farac yihiin oo mid lafdiga u laabanaydo midna macnaha waa koow iyo in laga helo hal cilo oo labadii cilo booskoodii istaagi karta labadii cilo booskoodii istaaginoo keligeedaa sarfiga mancin fi istiqlaali manci sarfi labadii cilo booskooda istaagin waxaa loola jeedaa ay fi istiqlaali manci sarfi sarfiga diididiisa la gooni noqoshadeeda keligeed ay la gooni noqon soo ma jeedid marka meeshaas cilooyinku waa inaad ogaato cilooyinku waa sagaal cilooyinku waa maxay waa imise waa sagaal cilooyinku markay sagaal yihiin ama waxaad dhihi kartaa waa tobanna waa la dhihi karaa qaarna sagaalay ka dhigan marka haddaan toban ka dhigno oo far waaweyn aadamiin wax loogu qoraahe aan toban ka dhigno laba cilo mid walbaaba keligeed ay sarfiga diidaan keligeed wax dhiblena maaha horaad ka garan markaad aragto markay isimka gasho keligeeda u diidin in isimkaas la tanwiiniyo waa laba cilo xagga dhig maxaa soo hara sideedaa soo harta soo ma aha sideedaas cilo laba ciloo ka mid ah waxa weeyaan weligood markaad aragto waxay u laabanayaan xagga macna ilaa labada cilo waxaan idhi markay kelimada galaan laba cilo laba cilo markay kelimada galaan waxaa la rabaa inay farac yihiin midna lafdiga u laabata midna macnaha laba cilo markay sideedaas ka mid ah waana farac weligoodna macnahay u laabtaan ee lafdiga uma laabtaan lix cilana waa weligood waxay u laabtaan lafdiga waa farac lafdigayna u laabtaan ee macnaha uma laabtaan markay sideedii cilaad xifdin sideedda cilo markaad xifdido waxaad garan labada lafdiga kuwa u laabta waa laba bisba waxa macnaha u laabtaa waxa macnaha u laabtaa waa laba bis macnahan ula jeeda waxa u laabtaa waaba laba bis lixna lafdigay u laabataa ma garatay marka ugu horreysa waxa lagaa rabaa markay sideedan cilo inaad xifdido ko marka labaadna waxaa lagaa rabaa labada macnaha u laabata inaad taqaan oo markii lagu yidhaha isimkan cilada labada cilo keen oo labada cilo aad sheegto cilada macnaha u laabayda sheeg marki lagu yiraha wa inaad gara karta cilada lafdiga u laabayda marki lagu yiraha sheegna waa inaad gara karta waa inaad kala gara karta marka laba cilo bis ayaa u laabata xagga macnaha mar kastaba lix cilana xagga lafdiga u laabta intaas markaad garato haddana waxaa lagaa rabaa fiiri intaas markaad garato waxaa lagaa rabaa mar kastoo isimku malaayansarif noqon labada ciloo macnaha u laabataa wada geli maayaan isimka laba cilaa laga rabaa soo maaha sideedda ka mid a labadan ciloo macnaha u laabata wada geli maayaan isimka mid unbaa geli u fiirso lixda u laabata laf lixda u laabata waxa weeyaan lafdigana laba kamiduhu wada geli maayaan ee mid kamid aha un geli masaladaas waa inaad fahantaan mar kasta oo isimku malaayansarif noqon labada ciloo lagu yidhaahdo labadaanu waxay u laabtaan macnaha labadoodu isku mar geli maayaan ee midaa gelaya lixda cilo oo lagu yidhahda lixdan cila lafdigay u laabtaanna lixdooda laba ka mid iskugu imaamaya isimka ee mid ka mid ah iyo waxaa gelaya labadii macnaha u laabayda mid ka mid a u fiirso marka isimku malasarf noqon waxaa gelaya labada cilo oo lagu yidhi macnahay u laabtaan mid ka mid a ko iyo lixda lagu yidhaahdo lafdigay u laabtaan mid kamid a isimka m marba haddii laba cilo gelida labadaasaa geli war ma fahamteen haddee u fiirso marka sidaa sharaxa wuxuu ku yidhi wal cilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helayo fil ismi isimka oo watadullu kutusayda calalfarciyati faracnimada oo wahiya raajicatun u laabayda ilal macnaa macnaha itnaani waa labo laysa hayru ay laysa hayru dalika haabita intaas waxaan ahayn wax sugan maa waxa weeyaan waa laba cilo bis kuwa isimka waxa weeyaan faraca ah oo macnaha u laabta maxay yihiin alulaa midda ugu horeyda alcalamiyatu waa calamnimo isimku inuu calam yahay calam waa noo imaan doonaa waxaa la idhahdaa maa dalla calaa mucayanin saasuu ku dhihi doonaa markaan gaarno maa dalla calaa mucayanin uu ku dhihi doonaa shay mucayana wixii ku tusa mucayan fiiri dhawaaq markii lagu dhawaaqo qof mucayana inuu kutusaa la rabaa ama shay mucayan qof ha ahaad ama shay kale ahaad hadda maalan waxaa la yidhi waxaa la yidhi laas caano haddii la yidhaha laas caano ma magaalo walbay kutusin mase beled gooniyahay kutusin beled gooniya soo kutusi ma a calam weeye marka waa kaasa calam haddaad rabto laakiin waxaan ku yidhi magaalo aan ku yidhi fiiri magaalo aan ku yidhi ma mid gooniyahay kutusin mase ayun beled kastoo dhisan oo guryo ka dhisayna dhex joogo khalaas taasoo kale calam lama yidhaha waa nakiro hadda waxaan ku yidhi nin fiiri rajulun way carabi haye ma nin gooniyaha khalaas waa nakiro kaas calam lama yidhaha laakiin waxaan ku yidhi caliyun caligan haye cali ma qof walbu tusi se nin goonihu tusi waa kaasa calam calam waa kaasa calamkaasoo kalea la yidhaha calam waxaa la yidhaha magaca marka lagu dhawaaqo daata gooniya ku tusi daata gooniya midka kutusayo kaasaa la yidhahdaa soo ma jeedid waxaan ku yidhi kitaabun aan ku yidhi ma shay gooniyuhu kutusi kitaab xataa ingiriis du qoraya luqa carabiya kitab baa la yidhi soo ma jeedid laakiin waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi kitaabu alkabaa'ir aan ku yidhi lilxaafid adahabi kitaabka alkabaa'ir la yidhaha ee dunuubta waaweyn ka hadla alkabaa'ir ma kitaab walbuu kutusin hal mid gooniyuu kutusin kii xaafid dahabi qoray waa ha soo ma jeedid marka waxa weeyaan calam haddaad maqasho waa magac marka lagu dhawaaqo daata gooniya ku tusa maa dalla calaa mucayanin waa kaasa marka wal cilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helayo fil ismi isimka ehe oo watadullu kutusayda cala alfarciyati faracnimada weya raajicatun una laabayda ilalmacnaa macnaha ithnaani laba weeye laysa hayru laysa hayru dalika haabitan alulaa midda ugu horayda alcalamiyatu calamnimo weeye wathaaniyatu midda labaydaana alwasfiyatu tilmaan wey wasfi iyadoo laiska fahma waa ismi tilmaan kutusaya ama cadaano kutusi ama madow ama geesnimo ama fulaynimo ama caqli ama dabaalnimo ama waali ama caafimaad fiir waa tilmaan soo maha wax wasfi wasfi waa tilmaan cilaba labadaas cilo waxa weya labadooduba waxa weya waana farci oo calamku wuxuu farac ka yahay nakiro ismku marka hore asalkiisu waa nakiro marka ugu horeydo caruur hooyadiis ay dhasho maxaa laleeyahay wulida hulaamun mase waxa laleeyahy wulida caliyun caliyaa la dhalay miyaa laleeyahy xale isagoo caliya miyaa la dhalay marka hore ta hulaam iskaha wiila la dhalay huma sumiya caliyan kadiba cali loo baxshay soo maha marka farac weeye calamku waa farac halkuu farac ka yahay nakiro khalaas wasfiguna halkuu farac ka yahay mawsuufka haddii laleeyahay waxaa la yidhi fulanun shujaac geesi wey geesinimadu waxay farac ka tahay daatada marka hore waa in daata la helo oo la sifeeyo soo maha sifadu yay farac ka tahay mawsuufka marka labadooduba waa farac labadooduna xagga macnahay u laabtaan mar kastaba ogow haye wathaaniyatu midda labaad alwasfiyatu waa tilmaanta walaabudda waa laga maarmaan min wujuudi waaxidatin mid helitaankeed midaasoo min haatayna labadan ka mid a alcilatayna labada cilo fil ismi isimka in laga helo waxaa lagama maarmaan ah isimka lagu leeyaha laba cilaa ku jirta labadan mid ka mid horta waa in laga helo imaa calam wa imaa sif waa in mid laga helo isim laba cilo ku jirta oo sarfiga laga manciyey labadan waa in mid horta ay tahay midda kaleeta lixda soo socota mid kamida noqonayda labadan mid kamida waa in la helo wuxuu ku yidhi walaabudda waa laga maarmaan min wujuudi waaxidatin mid helitaankeed oo min haatayna labadan ka mid a alcilatayna labada cilaa fil ismi isimkii waa in laga helo isimka almamnuuci loo diiday min asarfi sarfiga bisababi wujuudi cilatayni laba cilo helitaankood sababteedna loogu diiday fii dhexdiisa laga helay isimkii laba cilaa laga helay loogu diiday sarfiga waa in labada cilo mid labadan mid kamida ay tahay midda kaleetana lixda soo socota mid kamid ay noqon wal cilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helo fil ismi isimka oo watadullu ku tusta cala alfarciyati faracnimada oo wa takuunu noqota raajicatan mid u laabanayda ilaa lafdi lafdiga sittu cilalin waa lix cilo cilooyinka faraca ah oo lafdiga u laabtaana waa lix lix iyo laba isku dar sideed soo sidaan kuu sheegay maahan waxaa kaa dhiman labada oo mid walbaaba keligeed sarfiga diido waayahay lixdii tirso marka wahiya lixdii ataniihu waa tanii taniikaasoo biqayri alifin alif la-aan ah taniika horta wax yar waynaad ogaataa taniiku waa dhadignimo taniiska marka afar shay wey taniisku taniiska afar shaya lagu gartaa taniihun bilif kelimada alif in lagu garto inay dhadig tahay sida xublaa islaam uur leh xublaa aliftaas oo aan hamsa ka dambeyn waxaa la dhaha alifulmaqsuura o amase alif hamsa ka dambaydo sida saxraa xasnaa fiiri xasnaa soo hamsa kama dambaydo aliftii taas waxaa la idhahdaa tacniif bilif kelimad dhadignimadeedu alif ku sugnaatay xagga naga dhig kuwaas ko tacniiska kaleeto waxaa la idhahdaa tacniithun macnawiyu tacniith macnawi masalan waxaad leedahay zaynaba hadda zaynaba alifna kuma jirto tana kuma jirto waana dhadig halkaa laga fahma xagga macnaha laga fahma zaynaba inay dhadig tahay ko meeqaan maraynaa laba soo maaha ta'niithun bilafdi xagga lafdiga ama ta'niithun bitaadhe ta'niithun bitaa-i ta-a lagu garanaa inuu dhadig yahay masalan waxaa laleeyahay xamzatu dalxatu fiiri hadda xamza macna ahaan waa mudakar soo maa waa nin magaciis laakiin lafdigii muanaf ka yahy taa ku jirta meeqa weeye marka saddex ma taa ta'niithun bihima isku dar tada iyo macnaha mid ta'na lagu ta'niisiyey macnihiina muanaf ka ah faatima faatimatu fiiri faatima lafdigii muanafay ka too taa ku jirta macnihiina muanafay ka too dhadigay magacuta marka horta taniiku waa afartaas isimka markuu muanaf laleeyahay afartaas wey taniithun bilif oo laba u qaybsama keligiis ko taniithun macnawiyun sida zaynaba magac oo kutusaya muanaf labo taniithun bitaa dalxata xamzata taniithun bihima ay bitaai walmacna sida faatima afar meye xagga naga dhig taniithun bilif maxaa soo hara saddex ma soo harta taniithun macnawiyun taniithun bitaa taniithun bihima mata saddexdaas mid kastoo kamid a waa isku mid midkaad hesho ta'niith waa cilo waa cilo waana farac yay farac ka tahay mudaker mudakaray farac ka tahay maxaa loola jeeda waagi hore mudakaraa joogi jiro waa danbaa mu'anafka la helay saas hadda loolama jeedo qaabkaas inkastoo mudakerku uuba farac ka yaho haddee xaawo halkaa laga abuuray nebi aadan faartiis soo maa laakiin qaabkaas loolama jeedo marka luqada carabiga laga hadlaa ee waxaa loola jeedaa lafdiga marka hore waa la mudak mudakar sagoo ha lagu dhawaaqa kadibaa ta'niidka la heshiiya maxaa laleeyahay qaa'imun nin taagan qaa'imatun kadib ku siyaadi daaribun mid garaacaya daaribatun marka wasfiga marka horeeto waxaa la helaa mudakerka kadibaa ta'niidka la haleeshiiya marka mu'anafku waa farac yuu farac ka yahay mudakar haye lafdiguna u laabtaa oo waa lafdiga waxaa la ta'niisiya ama la tadkiiriya haye marka cilada koobaad oo lixda ciloo lafdiga u laabata kamida waa maxay waa ta'niithun bigayri alif ta'niithun bigayri alif inka la saddexaa kuu soo gashay ta'niithun macnawi ta'niithun bitaa ta'niithun bihima haye walcujmatu iyo cajaminimo cujmo maxaa loola jeedaa lafdigan carabo ma dejin asalkiiba cajamiyaa dejiyey kadib carabtu iska ismaasha sida asmaada nabiyaalkao kale ilaa afar maahane huudun muxamadun sala allahu caleyh wasalam saalixun shucaybun afartaas ka reeb kulli inta kaleeto magac nabi ah waa wada cajami ama munsarifaada ama malansarifaada qaara munsarifaa ku jira sida luut iyo nuux iyo iyo shiif saddexdaas waa munsarif laakiin waa cajami haba ahaadeen munsarif laakiin waa cajami kulli wixii aan afartaas ahayn waa cajami afartaas laakiin carabaaba dejidayba marka magacyada malaa'igtoo kale mika-iila iyo israafiila iyo waa cajami macnaha caraba ma dejin wey alfaadan ee waa un iska isticmaasho horteedaa la isticmaali jira cajamiya isticmaalay markii hore cujmada saasaa loola jeeda lafdigaana cajamiya marka waa cila lafdiya wa tarkiibu tarkiib cilada kaleeto waa maxay oo lafdiga waa tarkiib tarkiib maxaa loola jeedaa jaclul ismayni isman waaxidan laba isima inta laysku daro a hal magac laga dhiga fiiri magaalo la dhihi jiray bac waxaa la dhihi jiray bacla sanam waxaa ooli jiray la yidhaha baka ninkii xukumaa baclaba kaloobax fiiri maya waxaa la dhihi jiray siiri ninka magaalada xukuma iyo sanamka meesha yaalla a bacla iyo baka la kala dhihi jiray labadoodiyaa la isku daroo magaalo sham ku taalla baclaba ka loo baxsho magaaladii a magac waxaa looga dhigay baclaba ka ninkii madaxda ahaa iyo sanamkiiyaa laysku dara oo midna la dhihi jiray baka midna la dhihi jiray bacla markii laysku daray maxay noqdeen baclaba ka labadii magaca inta laysku daray a magac waxaa looga dhigay magaaladii marka maxaa la yidhahdaa tarkiib masji hadda tarkiibka halkan looga hadla waa tarkiib masji masji waa isku dari biyaha iyo caanaha marka laisku daraa laydhaha masji masji waa isku dari haddana maxaa loola jeedaa jaclul ismayni isman waaxidan laba magacoo inta laysku daray hal magac laga dhigayo taasaa loola jeeda taasaa loola jeeda marka haddaad aragto laba magac oo inta laysku daray hal magac laga dhigay waxa weeyaan waa cilla oo cilooyinka sarfiga diida ka mid waaya waa tarkiib wa ziyaadatu lalifi wanuuni ziyaadat alif wanuun ziyaadatu alif wanuun alif iyo nuun ziyaada oo waxaa lagu gartay inay ziyaada yihiin waa in saddex xarif ka horeyda saddex xaraf waa inay ka horeyda saddex xarafaa ka horeyda saasaad ku garanay hadda sufyaanun fiiri sufyaanu fiiri cuhmaanu fiiri cuhmaanu aliftii nuunta alifta saddex xaraf soo kama horeydo khalaas waa ziyaado marka marka alif iyo nuun haddaad ku aragta kelimada aakirkooda ku jiro a asalki asal ma leheed lagama rabee waxa weeyaan tarkiib carabiyaha laga hadlaa lafdigan carabtu haddii alifka saddex xaraf ka horeeyo waxay yidhaahdaan waxa weya waa siyaado qaabkaasay yidhaahdaan ee hadda waagi hore taan ninkan suf la dhihi jiray loolama jeedo loolama jeedo waaye wa wasnu lficli wasnulficl wasnuficl waa maxay luqada carabigaa waxay leedahay miisaan wax la yidhahdo marka asmaadu miisaanay ku timaadaa awsaanay iska leeda miisaanyaal afcaashuna miisaanyaalay iska leeda asmaa waxaa jirta marka miisaankii ficilku ku imaa jiray ku timid isimkii ku yimaada miisaankii ficil ku imaa jiray wasnulficila ku jiraa laleey taas waa inaad ogaato waaye wa wasnu lficl iyo walcadl cadl cadli maxaa loola jeedaa isimkan siiqadii ama wasnigii uu awal ku yimid a inta laga leexiyaa meel kale lagu keeni cadli saasaa la yhaha waa leexin maalan jaa rijaalu raggiyaa yimaadeyn ithnayni ithnayni ay ahayd markaasa ithnayni ithnaynidii a inta laga leexdaa laleeyahay mathna markaasa la jaa arijaalu mathna fiiri mathna marka fiiri waa cadligaa ku jira le oo say cadli ku jira ee ithnayni ithnayni soo marka hore ma ahayn ithnayn ithnayn waa la leexiyay ka loo leexiyey mathna macnihiina ayadaa wadata cadlina waa saa waaye halkaasna lix cilaad ku aragta lixdaas cillo kulligood waa wada farac xagga lafdigayna u laabtaan isimka markuu maalaayansarif noqonaa oo laba cilo gashay sababteedna uu maalaayansarif u noqonaa waxaa laasim ah lixdan mid ka mida inuu galo iyo labadii hore mid ka mida iyo labadii hore mid ka mida waaye wuxuu ku yidhi waa laabudda waa lagama maarmaan marka fiiri sida iskula shaqeeyeen marka waa inaad muhiim waxaa inaad fahamto dhihi maydnu lixdan mid ka mida io soo qabo labadii hore mid kale iosoo mid qabo maaha labadii hore oo calamnimo iyo sifo ahaa mid iskaga soo dheg maaha qaabay u wada shaqeeyaana jirta waa inaad ogaato labadii cilo oo hore maxay ahaayeen calamnimo iyo iyo sifo soo ma ahayn lixdan lafdiga calamka waa la shaqaydaa lixduba ufiirso lixdu baa la shaqaydaa oo lixda mid ka mid ah iyo calamnimadu inta isimka wada galaanay maalay sarif ka dhigaya ufiirso lixda mid kastoo ka mid a laakiin sifada saddex cilo bisaa la shaqayda waa inaad ogaataa saddex cilo bis a la shaqayda isagaana kuu kala sheega wuxuu ku yidhi walaabudda waa laga marmaan min wujuudi waaxidatin mid in la helo midaasoo min haadihi cilal cilooyinkan ka mid a maca alcalamiyati calamnimada la jirkeeda fiihi isimka dhexdiisa laga helo wa amaa maca alwasfiyati wasfinimada la jirkeeda falaa yuujadu la heli maa minhaa cilooyinka xaaluu ka mid yahay ilaa waaxidatun mid maahane oo min halaatin saddex ka mid a saddexaa wasfiga la shaqayda wahiyo saddexdaas waxay tahay ziyaadat alif wanuun ziyadatu alif wanuunku wasfigaa la shaqeeya oo isimka waxaa margelaya sifo iyo ziyadatu alif wanuun ko oo wasnilfi oo wasnulficli ama wasnuficli isimkii marna waxaa gelaya sifo iyo wasnuficli aw ilcadlu marna isimkii waxaa gelaya sifo iyo cadl saddexdaasaa la shaqeeya waa saddexda markaa saddexdaan la shaqayn waad ogaatay maxay noqotay saddexdaan la shaqayn waa cujmada iyo ta'niidka iyo tarkiibka saddexdaas iyo sifadu ma wada shaqeeyaan dhihmeda isimka laba cilaa ku jirta sifo iyo iyo ta'niid dhihmeda maxaa yale ta'niid iyo cujmo iyo tarkiib sifada lamaba shaqeeyaan mithaaladii marka calamkii oo kuu mithaalin oo lixdiiba la shaqaynayaan oy sarfigii la manciyeen fa mithaalulcalamiyati calamnimada mithaalkeedii maca taniisi taniisla jirkeeda xaalay ahatay taniiskaasoo biqayri alifin ahaa biqayri alifa la rabaa faatimatu wey faatimata taniiska ku jira waa maxay waa taniis oo lafdi iyo macnawi labadiba isku yihi saw ma labadiba ku jiraan ko taasuu kugu mithaaliy marka faatimada maa laa yansarif lama tanwiini karo maxaa yeelay laba cilaa ku jirta labada cilla maxay yihiin mid waa calamnimo horta faatima gabar walba miyaa la yhaha mase waa daata gooniyaha lagu magacaaba mid gooniya wey ko taas waa calamnimadii tan kaleeto waxa weeyaan taniisaa ku jira oo waa taadaas iyo xagga macnahaba marka laba cilaa ku jirta labada cilo mid kastaba waa farac ta'niidku yuu farac ka yahay tadkiir haye calamnimaduna ay farac ka tahay nakira labadooda mid macnahay u laabaneen midda macnaha u laabata waa taqaana waa calamnimada midna lafdigay u laaban waa ta'niidka khalaas wa zaynabu oo kale zaynab waa lamansarif maxaa yeelay laba cillaa ku jirta horta waa calam gabar gooniyaha la yidhahdaa ko waana mucanaf laba cillaa ku jirta labada cilla mid waa labadubaba farac oo calamnimada waxay farac ka tahay tankiirka nakiranimada waxa weeyaan taniidkuna wuxuu farac ka yahay tadkiir lafdiga waxaa u laaban cillada u laaba jirto taniidka ah macnahana waxaa u laaban calamnimada ila calamnimada cillo macnawiye wa xamzatu waa taniidkii waa maxay kaasuna taniidkii lafdigaha wey lafdiga kaliya muanaf ka yahay soo ma laakiin xagga macnaha waa mudaker soo ma waa kaasa haye waa maalay sarif waa lamid sidii oo kale dhe halkaas maxaad ku ogaatay waxa weeyaan calamnimo iyo ta'niis oo isimkii inta galay labadoodu sarfiga ka manciyay wa mithaalulcalamiyati calamnimadii mithaalkeedii maca alcujmati cajaminimo la jirkeeda xaalay ahaatay idriis waaye wa yacquub waaye wa ibraahim waaye waa malansarif idriis nabi idriis nabi yacquub nabi ibraahim waa isku mid mid kastoo ka mid ah laba cilaa ku jirta labada cilo waa maxay waa calab idriis ma qof walbaa lagu magacaaba qof gooniya lagu magacaaba soo maa khalaas waa ma waa calab waa cilo cilada kalena waa maxay cajaminimo caraba ma dejin lafdigan labadoodu waa farac cillo kasta waa farac calabnimadu yay farac ka tahay nakaranimo cajaminimaduna yay farac ka tahay carabnimo ila carabiya luqa carabiya meesha lagu hayaa luqa carabiya meesha lagu hayaa iyadu waa dakhiil waa iska soo dhex gasha cajaminimadu haye lafdiga yaa u laabana ee cillada lafdiga cajaminimada u laaban lafdigaana cajamigu dejiye macnahana yaa u laaban calamnimada khalaas waa malansarif marka wa mithaalulcalamiyati calamnimadii mithaalkeedii maca tarkiibi xaalay ahaatay isim laba cillo iskugu tageen cillo macnawiya oo calamnimoa iyo cillo lafdiga oo tarkiib ah macdi karibu ninka la macdi karib iyo wa baclabaku magaalada sham ku taaloo laydhaha baclabak wa qaadi khan iyo ninka faqiiha oo xanafigaho ladhaha qaadi khan iyo wa buzurjamirhu ninka ladhaha buzurjamirhu ninka la dhihi jiro waaba ninka caanka ah oo yidhi wuxuu yidhaahdaa aakhudu min kuli shayin axsanahu xata alkalbi wuxuu yidhi shay walba wax fiicanaan ka qaataa u yhi anugu ninkaas mamaadaasuba leeyi xataa eyga iyo bisada iyo markaasaa la ey waxa fiican ku jirood ka qaadataa waa maxe markaasuu yihi yadubu can xariimi ey wuxuu yidhi xariimkiisa lama soo geli karo meeshu waardiyaha ka hayo intaasaan ka qaatay u anigana ehelkayga looma soo xadgudbo waa waardiyeystaa taasaan ka qaatay eyga eygu xariimkiisa waa waardiyeystaa laguma xadgudbi karo ma yeelo ey in xariimkiisa lagu xadgudbo anigana xariimkayga wuxuu yhi dayuth mahyu laguma xadgudbi karo shay kasta waxa fiicanaan ka qaata dha marka waaba nin caanam waaye oo halkaas m magac kale ma sheegin muxuu inin dhigaa intaas mi ku jooj raame hurmus aniga kan waa ka tegey nusqadeedu fiiri raame hurmusna de magaalada caankahay waa calab kulligood marka asmaadaas waa wada calab waa maalansarf marka asmaadaas oo maxaa maalansarf ka dhigay mid kasta laba cilla ku jirta macdi karib ka soo qaad kulligood waa isku mide waa calab horta macdi karib ma nin walba la yhah mase nin gooniyaha la yidhaha maa dalla calaa mucayanin shay gooniya wixii kutuso soomaan waa malansarf horta calabnimaa ku jirta ko cilla macnawiye wey cillada kaleetana oo lafdigahuna waa maxay waxa weeyaan waa macdi karib macdii iyo karib a lay saaray waa tarkiib masjiya macdii iyo karibaa inta laysku daraa hal isim laga dhigo labada cillaba waa farac calamnimadu waxay farac ka tahay nakiro tarkiibkuna ifraad ayuu farac ka yihi haye lafdiga yaa u laaban cillada lafdigeeda oo tarkiibka ah macnaha yaa u laaban cillada macnawiyada oo calamka ah saas wade wa mithaalulcalamiyati calamnimada mithaalkeedii maca ziyadati alif wa nuun xalay ahaatay ziyadatu alif wa nuun iyadoo la jirto calimnimo marwan ninka la yidhaha wa cuthmaan wa qadafaan qabiilada la yidhaha wa odagoodii wa cafaan fadu waa inay shidantaa la rabaa cafaan hadii kale aliftii nuuntu ziyaada noqon maaya ila saddex xaraf ka hormari mayd hadii kale wa saxbaan wa sufyaan wa cimraan wa qaxdaan wa cadnaan waa kuwaasa kulligood waa malansarif asmaadaas maxaa dhacay laba cilaa ku jirta cila macnawiya waa calamnimada cila lafdiya waa ziyadatu alif wa nuunka labadoodu waa farac calamnimadu yay farac ka tahay nakiranimo ziyaadadu yay farac ka tahay masiidu caleyga haddii aliftii nuuntu hadii la waa ziyaado awel meesha soon wax ma olin saddexda xaraf oo ka horeyda soon meesha ma olin soo wax laguma darin siyaadadan marka waa farac yaa asal ah masiidu caleyga kan la siyaadiyey marka ziyaadadu yay farac ka tahay masiidu caleyga aye labadooda lafdiga waxa u laabana cillada lafdiyada waa ziyaadada macnahana waxa u laabanaya cilada macnawiyada oo calamnimada marka malansari wa mithaalulcalamiyati calamnimadii mithaalkeedii maca wasni lficli wasnuficla jirkeeda xaalay ahaatay ehe axmed wey iyo wayashkur iyo wayaziid iyo wataqlib iyo watadmur waa rag magacyadood axmed iyo yashkur iyo yaziid iyo taqlib waaba iyo tadmur waa rag magacyadiis waa malansarif oo maxay malansarif ka dhigay kulligood horta waa aclaam mid kastaa waa calam oo nin gooniyaha la yidhaah waa cilla macnawiya ku jirta mid kastana cilla waxaa ku jira dalafdiyo wasnulficil oo fiiri axmedu adhabu ficil mudaaric sowma eka fiiri yashkuru yadkhulu fiiri aye fiiri yaziidu yabiicu sowma eka taqlibu tadribu sowma eka tadmuru tadkhulu sowma eka ficil wasnigiisay ku wada yimaadeen waxa dhan soo ma jeedid marka waxa weya laba cila ku jirta cila oo macnawiya waa calamnimada cilo lafdiya waa wasnuficilka labaduba waa farac calamku farac wuxuu ka yahay nakiro wasnulficilka waa farac meeshaan maxaa la rabay wasnulism wasnulismu farac ka yahay marka halkaa la joogo waayo mid lafdiga waxaa u laabane cilada lafdiyada oo wasnuficilka ila xuruuftaana ficilka u miisaanmaya macnahana yaa u laaban calamnimada maalasarifdeed waaye wa mithaalulcalamiyati calamnimada mithaalkeedii maca alcadli xaalay ahatay cumaru wey ninka cumar la yidhaha wa sufar shiiqa la yidhaha wa qutham ninka la yidhaha qutham wa hubal sanamka hubal la yidhaha wa zuxal xidiga zuxal la yidhaha waa xidig magaciis wa jumax ninka jumax la yidhaha waa quzax ninka quzax la yidhaha waa mudar awowga toban iyo sagaalada nabiga soo ma mudar ibnu nizaar ibnu macad ibnu cadnaan ha odaga waxa weeyaan marka nabiga loo abtiriy sala allahu alay slm maxamed ibn cabdillahi laga bilaabo odaga sagaal iyo tobnaad soo ma hayehe marka waxa weeyaan cumar iyo zufar iyo qutham iyo kulligood waa malansarif laba cilaa ku jirta mid waa maxay calamnimada midna waa maxay cadliga lafdiga yaa u laaban cadliga macnahana yaa u laaban calamnimada malansarif halkaa laga keenay marka oo laga soo el cumar halkaa laga keenay caamir zufar zafir qutham qaafim faacila laga wada keenay marka halkaas iska joogo allah subxana wa tacala alam sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina maxamed